bismillahi raxmaani raxiim waxaan soo laabtaa maanta ka qayb galay anagoo asaabii soomaaliyeed oo ka kooban beeraha soomaaliyeed bir iyo badbaadahooda iyo shay dalashadahooda iyo jawiga milis waxtoodan soomaali dham oo kooban oo isu urursan maahay anigu waxay suldaanka beeraha daarood gudoomiyaha dhaqanka soomaaliyeed afka dhaqanka soomaaliyeed ona ku hadlaya soomaaliya afkeeda baan ka qayb galinay dugulana waa joogay meelo badan baan soo maray amnigooda baa soo taabana meel walba waxaan soo aragnay meelaha lacagaha lagu sarifkee dahabka oo markii aadaan ku dhaalao laga tagaayo wax fiirinaya jiri waxaan soo marnay dhismaha iyo quruxda iyo birada iyo kala dambeynta magaalada ka muuqata waxaan soo marnay dowladnimada say tahay carabta si u hantee waxaan dib u hernaan gabalnadeeda xorriyadooda inay afar maalmood naga horreeyeen lixda labaatankii june lixdankii inay noo keeneen kadib wax kastaa haddaeen inay noo jiilaayeen xorriyadana shalay dii keenay baan rabanayaa magaceeda shalay mar haddii aana ayda xaaladina deganin annagu annagoo fogaala oo dhaqana oo soomaali oo wanaagdoona waxaan ogolaanay in xorriyadeedii iyo somaliland in aan u xoreyno inaan u fasaxno inaan warankooda iyo ingeedoodi aan u fasaxno ay soomaaliyeed ka go-aan si ay waxu taraan koonfurta soomaaliya oo xaaska aan lahayn si ay waxu taraan oo siay gobolka alison u galaan oola wareegaan u dhegshaan ilaanada ayaa walaalaheeday baa annaga in wax baneeya dowladeedu waata odayaashiinan aqoonsaday somalilan in ay madax bannaan tahay imise ayaad gaaraysaan oo hadda aad ku joogtaan hargeyso madax banaanidana aad ku siiseen somalilan annaku tiradooda waa banayd ilaa dad boqol ku dhowaanahay markayda horemana madaxdeyda isu joog oo maanta hadal usoo fadhiisatay dad boqol ku dhowaanahay oo wada bartakoola oo dadkii soomaaliya waxu oran lahaa dhaqanka soomaaliya ka turjumaya ahaan magarat waata adinku marka dhammaan dadka soomaaliyeed miyaad leedihiin wakiil ayaan ka nahay mase gobollo gaar ah ayaad ka kala socotiin oo wakiilo aad ka tihiin wada soomaaliya oo dhan baan gudoomiyakeena mudus asanka wax ku dhahayna waa soomaali inaan soomaali ka sheegsheegna marna anagu koonfur baana magarad suldaan bayle adinku yaad wakiil kaga tihiin in somalilan aad aqoonsataan oo madax banaani aad siisaan waan ka daawanayaan kuwanka bixiyaa markaas marjicii annaga ah baarlamaanka dhaqan baa dhisay dowladda dhaqan baa dhisay haddii la aadayo marjicii soomaaliya annaga aan ku marka anagu cidna kamaan madax banaani kuwa wax bixiyaa annaga ah nabadoona marka waxaan u fahmay inaa adinku go-aanka ugu sarreeya soomaaliya aada leedihiin sidaa hadalku dhigtay oo go-aankaad rabta aada qaadanaysaan cidaad rabta aada aqoonsanaysaan cidaad rabtana aada aqoonsiga u diidi kartaan saas weye saas weye saas weye marka anu nabadoonahay suldan cabdixasiis cumar daa suldaan baylaanahay suldaanka beeraha daarood baanahay gudoomiyaha dhaqanka soomaaliyeed baanahay taytalkeedu waa kaas madax banaanideedana maantaan siinay annagoo dal iyo run iyo taga arkayna soomaaliga iyo koonfureedna waxaan ka hoosanay inay u howlgalaan marka ay madax banaanida helaan waxaa jiray odayaal markii hore aada iska raacdeen muqdisho oo inka soo laabtay oo hadda magaalada ku soo laabtay marka soo looma fasiran karo waxaad ku kala qaybsanteen arrintan adinkuna waxaad jeclaysateen inaad go-aankan gaartaan hadda oranaya odayaashaas walaalaheena oo soo laabtay waxaan u aragnaa inay hawl xamar ka jirtay usoo baxeen kala qaybsanaan iyo wadahadal iyo safgaradaana dhexmari weyn jiro odayaashii soomaaliyeed oo bartakool kale oo caalamiga ah oo looga dumiyo soomaaliyeed anaguna ku iskalataan wadi goobaha daday isu jiraan oo soomaaliya hawshu hadda meesha ka timaada laga qabanayo laga helayaa haddana waa landheelahayo bishaki waa xirayi waxaa la sheekeynaya maark asaga koonfurweyn mijooraladan ku arkaayana waxaa shirki maantu maanta inay ku dhagalacaada xafladiisii baa soortay shirkaana waxaa noo furi kara iyo waa noo furi kara nagama jiraan dhaqan soomaaliyeed oo isdagaalmooyin isu diyaargelin inay soomaaliya dale wax kaga taambaanay halkii soomaaliya ugu dambeeyeyna wuxuu yahay oo aan qaadanay oo musulgudoon u ahaa in somaliland la geeri istaageedii aan aqoonsanay caalamkan u yahay istaajooya markaas wuxuu hirgelaya oo sharciyadaya marka aan saxiixno oo gudoomiyuhu saxiixo oo aniga ah haddii ilaahay idmo taasaan kuu sheegahayaa soomaaliyana waxaan ugu baadahayaa meelay joogtada inay soo dhaweyso dowladda iyo baarlamaanka iyo aqoonyahanada iyo dhammaan umada soomaaliyaed oo dhan inay go-aankeenaa soo dhaweeyaan si umada soomaal loo furfuro oo dhibaatada looga hortago oo tallaaba mar la qaado oo wuxuu waa soomaalida wanahay inay banaanbaxo sameeyaan ay soo dhaweeyaan oo taageeraan raashiinka gaaro adduunka soomaalida joogto yaan ugu badaayo suldaan cabdicasiis sida la ogyahay adduunyada oo dhan markii waddan oo kala go-ayo ama markii gobol gaar ah oo waddan ka tirsan oo madax banaani qaadanayo waxaa la sameeyaa afti dadka ayaa u codeeya marka iyadoo codeynta la gaarin ayaa adinku go-aan iska gaarteen ma loo fasirin karaa arrintaa ku dhaqaaqdeen maya sa aad u sheegtee maahan waxaa loo qodeeyaa waa siyaasad waa baarlamaan waa dimuqraatiyaal waa madaxweyne annagu waxaasaa loo qodeeyaa maahan saad wa udhigaysaan uma dhigno annagu dadka soomaaliyeed oo dhan baan caaradii afkii siinay oo madaxdii siinay oo dhaqankii siinay cidna maameel kama qaadana aan ku yidhi waxna weydiisano wixii wanaaga annagaa doonna oo ka hortagno oo raadino ma garat waata marka dawladda iyo maamulka somaliland maxay ka wada hadlaan adinku haddaaba go-aan gaarteen oo aada leedihiin somaliland waa waddan kale oo soomaaliya la mid ah wada dhamaadeenba waxaan rabnaa dawladda soomaaliyeed iyo dawladda somaliland iyo baarlamaanada waxayna waa taageero codkeena loo banaa maxaan rabnaa waana dhamaatay sheeko dambe oo dibad loo aadiyo wax dambe oo laga wada loolaya annagaa soo afjafay suldaan bayle waxaa jira mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin kasoo jeeda somaliland iyo weliba kuwa xilal kasoo qabtay maamulka somaliland oo muqdisho yimid oo dawladda hadda shaqaysa qayb ka ah sidee marka arrintan adinku aada gaarteen ee u soconaysaa caawa waan ka hadlaynaa madaxweynaha shiilan iyo caawa waan kala hadlaynaa programkaas dadku waa dad soomaaliyeed hataa haddayna soomaali ahaynba dadku maraykan iyo yurub iyo ingiriis iyo america iyo dadku shaqo ka qortay wasiirada xildhibaana ka noqdaan in la tagsar oo lala dagaalamo kuwa xalar jooga inay somaliland la dirto oo basadoor soomaaliyeed lagama sidai tiro olaada intaa tirada leeg caawaa la tirtiraya
sida la ogyaha ma jirto cid muqdisho ka baxday oo maamulka somaliland qayb ka ah laakiin waxaa jira siyaasiyiin hargeysa ka yimid oo dawladda soomaaliya xubno sarsare ama xilal sarsare ka haya marka sidee arrintaasi loo xalinaya ma dadka hadda dawladda ku jira ad ka saaraysaan oo aad dhahaysiin soomaali maahana somaliland aad tihiin wixii caawa ka horreeyey somaliland maaha waa soomaaliya nimanka jooga halkaas wixii caawa ka horreeyey somaliland xurriyadeeda looma madax banaan dawladnimadeeda mar haddaan loogu madaxbananin qof kasta oo soomaaliya soomaaliyaa jirtay laakiin gabadh caawa waxaa jirta soomaaliya iyo somaliland oo aan aanu maanta ku dhagaaqnay kuwa xaggaa joogay wasiirada iyo gudoomiyaasha maxkamadaha ugu sareysa iyo caawaana odkooda ujeedeen inay xor yihiin oo ay dawladaas ilayba basaboor soo duuli karo iman karo duri karo shaqeyn karo oo meesha uu jooga wasiiriya iyo gudoomiyaha iyo siyaada kula yihiin halkaana laga ahaado laakiin hekelka guud oo siyaasadeed inay dawlad madax banaan noqdaan iyagoo soomaaliya oo soomaali waahadada dibeyso u sameeyaan laakiin maamulka siyaasadeed maamulka wasiirada iyo maamulka ku jira soomaaliya puntland maahana waa hebel iyo hebel iyo hebel dadka ku jira wixii caawa laga bilaabo waa hebel iyo hebel wasiiraa oo soomaaliya ma garat
somaliland haddii aad aqoonsateen suldaan bayle soo lama dhihi karo waxaa idin sugaysa shaqo badan oo ah in maamul goboleedyada kalena aada aqoonsataan weliba maamul goboleedyada hadda xurgufta u kala dhexeeya somaliland sida puntland oo kale hadda galmay way taageertay middan waafiisinta telefishinada midda koo ugu baadayno umada soomaaliya waxaan leenahay hala wada taageero haddii nabad la helo koonfur nabad la helo oo wanaag la helo oo kala badnayn la helo oo daacad la helo oo xun la helo ayadana waafaqaysa haddii aan la helin ciddii tiraada annagaa maamulka nala saysanayna waa madax banaan tahay waana taageeraynaa waana waana ursheegayna dhib dambe dhib dambe ma aqbalayna oo soomaaliya ku dhacdo marka puntland iyo gobolada kalena waad aqoonsanaysaan haddii ay nabadda ka shaqeeyaan calaa kulli xaal haddii soomaaliya aan ku ireeyo koonfur soomaalida ay wanaag samayso saacada hadeeg hadeeg waxaa lagu dhegan yahay madaxweynuhu waxaa horta u sheegaya dadka soomaaliyeed oo jooga koonfur oo maamulada samaysay oo doorashada ku ninka dhigaa xasan sheekh xasan sheekh maxamed madaxweynaha nin zamiila maa nin zamiil soo doortay maa waa nin soomaaliya ay soo dooratay waxa uu qabtayna wax la qarin kara iyo wax la dawli kara midna maaha xiintan looma baahna iyo waxun iyo galaar hoosoo laga dhabin karo nin wanaagsan oo qabtay wax qabad leh oo muuqda oo hadeeya oo cadinki asaga iyo ra-iisul wasaaraha uu soo qoray iyo kii ka horreeyay oo aad garanaysaan oo nin soomaaliya gudaheedaan soo aragnay oo kaxaalaysan jirin ninkii soomaaliya isu keenay ahaa wixii wanaaga keliya la raaco xasan sheekh in laga daayo inta uu ka gaarahayo muddada ka dhambaysanayo oo uu ka gaarsiinayo waa taas suldaan bayle hadda anagu arrinta xasan sheekh kama hadlayne haddii sida aad sheegtay somalilan aad u aqoonsanayso jamhuuriyad madax banaan oo waddan kale oo soomaaliya lamida aad u aqoonsanayso sababta aad ugu diidi karto deegaanada kale ama gobollada kale ee soomaaliya in madax banaani la siiyo sida puntland iyo gobollada kale maxay taha weli weli inay weydiisan baan ku waa taha marka haddii ay ku weydiistaan iyagana madax banaanida diyaar ay u taha aa kula inay weydi- waxaan yeeli lahaa toola inay weydiisan baan ku midda labaad ma hadday warsanaysa waxaan kaala hadla waa inaad sheegtaa oo aad banaanka soo dhigtaaye ee- ee xasan shukraan ay weydiinaydi anaaba kuu sheegay inaad markay ugu sharafto badday wartata baa loo baahan yahy waxaan ku yidhi hadda waxaan ku dhawaaqay waxaan ku dhawaaqayaa dib u heshiisiin labadaas dhinaca waxaana soo qaadaya kasado qoomka lagu kala leeyahay oo ninkii cadaalad daro ka qaydiyo ka dagaalamay asagu hadduu sameeya laga aqbali maayo marka cid walba goyaankeedii gurigeyda waa la yaqaanaa dadkuna waa wada dhashay dawladsi lagu samaynayaa haddii ay gaatula iyo buntland iyo puntland ay rabaan inay noqdaan soomaaliya dee soomaaliya lagu gaa- laga heli maayo hadday rabaan puntland noqdaan waa sidoo kale hadday rabaan in madax banaan lagu dhawaaqaan ayay ka imaanaysa marka erey aan oolin inaan ka jawaayo diyaar maayo